wanaagsan saaxiibayaal kusoo dhawaada warka habeenimo ee raadiyaha dalson qodobada caawa ugu waaweynna waxaa ka mid ah faahfaahina dheeraad ah oo ka soo baxaya ciidamo ilaalo u ahaa xildhibaan cabdulaahi kulnah oo maanta lagu xiray garoonka diyaaradaha aadan caddi muqdisho madaxweynaha soomaaliya oo safarkiisa ugu horreeyey ugu amabaxay dalka imaaraadka carabta halkaas oo lagu soo dhoweeyey madaxa aqalka sare ee soomaaliya oo dood adag ka yeeshay dhismaha guddi hoosaadida golahaasi madaxa ammaanka ee qaramada midoobey oo warbixin ka soo saaray xadgudubida loo geysto haweenka iyo maxkamadda ciidamadan qalabkiisa oo xukun ku riday bajaajye ku dhaawacmay qarax uu muqdisho markaasi ku keenay magaalada muqdisho
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
waa habeenimo axada taarikhdan waxay ku beegan tahay sagaal iyo tobanka bisha lixaad laba kun labaiy labaatan kusoo dhawaada qodobada aad maqasheen oo dhammaystiran macluumaad kala duwan ayaa kasoo baxaya xildhibaan cabdulaahi aadan kulane oo markaas ilaaladiisa la sheegay in markaa qaarkood lagu xiray maanta garoonka diyaaradaha aadan caddi muqdisho ilaalo ka tirsan nabasugida gaar ahaan ciidanka loo yaqaano duufaan oo la shaqeynayay xildhibaan cabdulaahi kulane hore ugu mid ahaa saraakiisha nisa ayaa maanta lagu xiray garoonka diyaaradaha aadan caddi muqdisho wargaleelay ayaa waxa ay sheegayeen in ilaaladaha iyagoo fasax la-aan ay garoonka ay ka dhoofi rabeen isla markaana safar u ahaa gobolka iyagoo markaasi ku baxay qaab booliisa gaar ahaan qeybta daraawiishta kuna hubeysnaa markaasi qoryaha fudud laba askari oo ka mid ah ilaalada shan askari oo hoos tagayay ciidanka nabadsugidda iyo surdoonka qeybta guud ee gobolka banaadir ayaana la siiyey xildhibaan cabdulaahi kulne inay ilaaliyaan inta xildhibaanka ah ilaalo ciidan booliis ah markaas uu ka helayo xildhibaanada baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa waxaa loogu talagalay in amnigooda ay ilaaliyaan ciidan booliisa uu xaq u leeyahay oo markaas loo ansixiyey xilligii baarlamaankii sagaalaad cabdulaahi aadan kulne oo haatan ah xildhibaan ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka kooiyi tobnaad ayaa hore usoo noqday madaxa shaqaalaha iyo hay-adda nabasugidda iyo surdoonka qaranka ee nisa dowladii madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha soomaaliya ayaa safarkiisii ugu horreeyey uga amabaxay dalka sodonka imaaraadka carabta tan iyo markii loo doortay iyadoona halkaas dhinacyada mas-uuliyiinta dalkaasi ay soo dhaweeyeen maxamed iidle ayaa ka warmaya
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ah ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo oo martiqaad rasmi a ka helay dhiggiisa dalka isugutagga imaaraadka carabta sheekh maxamed bin sayid ayaa maanta ka ambabaxay magaalada muqdisho safarka madaxweynaha oo laba malamood qaadan doona ayaa ku qotoma xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal fududaynta isu socodka ganacsiga iyo sare uqaadidda iskaashiga labada wadan inta uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ah ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu ku sugan yahay wadanka imaaraadka carabta ayaa waxa uu kulamo kala duwan ula qaadan doonaa madaxweynaha imaaraadka carabta iyo madax kale oo ka tirsan dowladda dalkaas isagoona soo dhoweyn ballaaran loo samayn doono madaxweynaha ayaa waxaa socdaalkiisa ku wehelin doona xubno ka mid ah golaha wasiirada ee xukuumadda xilgaarsiinta xildhibaano ka tirsan labada gole ee dowladda federaalka iyo mas-uuliyiin kale oo ka mida madaxtooyada soomaaliya isagoona markaasi madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo wafdigiisu ay ka ambabaxeen magaalada muqdisho gaarhaan garoonka diyaaradaha ee aadan cadde safarkan ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee dalka dibaddiisa uu ku tago madaxweyne xasan sheekh maxamuud tan iyo markii loo doortay madaxweynaha soomaaliya bishii mey ee dhammaatay laba kun iyo labaiyo labaatan shan iyo tobankeedii
sanad idle golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa maanta dood adag ka yeeshay dhismaha guddi hoosaadida golahaasi nasiix cabdiqaadir xasan ayaa faahfaahinaysa
golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa maanta waxay yeesheen kulankoodii lixaad ee kalfadhiga koowaad ee golaha aqalka sare ajendaha kulanka ayaana ahaa dhismaha guddiyada golaha aqalka sare fadhiga guud ee golaha ayaa maanta waxaa soo xaadiray sideed iyo afartan senater waxaana kulanka shir guddoomiyey guddoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya senator cabdi xaashi cabdulaahi iyo ku-xigeenadiisa ugu horeyntii kulanka ayaa waxaa ka hadlay qaar ka mid ah senatarada iyagoo halkaasi ka jeediyey aragti ku saabsan hanaanka doorashada guddiyada iyo guddoonkooda waxaan is leeyahay markaan aragti ahaan iska hadlo aniga qabiilnimo soo dooran statekan ka soo baxay baarlamaanka ayaana codka isiiyey aan ku imid meeshaan waxayna matalayeen stateka aragti ahaan waxaan qabaa haddii guddoonku intay eegeen foomamkii aan buuxinay oo meelana laysku raray meelana eber laga dhigay xaq bay u lahaayeen inay isu qaybiyaan waayo iyagu ka shaqayn mayaan meelaha muhiimka ah oo laga tegay oo hadda ay xuseen waxaan qabaa aan ku tixgelinno waxa ay u idman yihiin shaqadana ay u leeyihiin inaan ku tixgelinaan qabaa aragtidayda waxaan ku khatimayaa haddii guddoonku ay soo maamuleen oo iyagu ay soo bandhigeen oo yidhaahdeen guddiyadii sidaasaan usoo qaybinay welina aan la gaarin guddoomiyayaashii aan dooran lahayn waxa kale oo dhan waxay noqonayaan waxaynaga dhexdeenaaho guddoomiyuhu wuxuu kasoo bixi doonaa iyo guddoomiye ka-xigeenku xubnaha la doortayo ama lixda ama afarta aragti ahaan waxaan qabaa aan u dayno sida ay usoo gudbiyeen qof walibana meesha uu kusoo bixi doono nasiibkiisa ilaahay ha siiyo
markii layna soo dooranayana waxaa layna ku soo doortay sidaan xoogaalka u ahay kolleyba aniga iyo senataradii nala socotay senatarka gobolka hebel meelay noogu qoran tahay ma jirto senatarka qabiil hebel meelay ku qoran tahay ma jirto sidaa daraaddeed waxaan rabnaa aniga aragtidayda maalin walba inaynu meeshii taagnaano baarlamaankii kow iyo tobanlaad ee soomaaliya inuu weli taagan yahay aynu qabiil wax ku xolanno aniga waxay ila tahay ina ceebina ku tahay mudana guddoomiye aniga waxaan qabaa fakarkayga waa run guddiyadii waxaa loo batay laba guddi ama saddex guddi oo waa sax taas waan dareemi karnaa oo nin walba saddex guddi unbuu taargeed ka saaray maanta inaad wax iska soo saxdaan ood iska soo hagaajisaan oo guddiyadii loosu qeybiyey sida shan shan iyo lixlixdii laiskugu qeybin jiray laakiin mid waa ku waa ku fakarkaas waa ka duwanahay oo tiriibkii horeba sibax baan u qeybsanay sideed guddi ay ahaayeen laba iyo laba iyo laba iyo laba iyo hal ama laba iyo labadaasay ku dhammaatay waxaan qabaa in loo daayo sidii hore guddoonka loo qaybsa guddiyada loo qaybsaday inay ahaato ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya senatar cabdi xaashi cabdulaahi markii hore afartii sanee hore guddiyadeennu waxay ku fadhiisteen qabiil baynu ku qaybinay guddoonkana sidii lagu doortay sidaase marka waxaan is leenahay yacni aqalkan dowlad goboleedyu matala waa run dadku waa qabiil bay ka dhasheen waa dhalasho laakiin qabiilku siyaasad kuma midaysna ee waxa weeye waa dhalasho kolkaa laakiin innagu aqalkan haddaynu nahay lagumana iman qabiil laguma imane dowlad goboleedyaa laga yimi oo baarlamaan dowlad goboleed baa soo doortay dadka taas kolkaasi intaas weeye talabaad waxa weeye fikirka aanu sheegnay waxa weeye guddoonku iyagaa isdooranaya annagu maanaa odhan yacni guddoonka guddoomiyaha loo magacaabayaa maya waxa weeye guddoonku iyagaa isdooranaya guddoomiyahooda ku-xigeenkiisa iyo xogayahaba guddi waliba isagaa dooranaya taanas intaasaan ka odhanaya waxaad moodaa yacni tan hadda oo arrimahaas kolka halkaasay noo tahay waxa weeye tan ah sanatarkii ugu dambeeyey uu yidhi waxaan jeclaan lahayn guddoonku sida ay guddiga ku soo xulayaan inay noo sheegto waa laba arrimoodu mid waxa weeye waxaanu bixinay foomam taa micnaheedu uu ahaa qofku guddiga uu waxtar ku noqonaya isagoo aqoontiisa ku salaynaya inuu isagu soo sheegto sidaan sheegnayna kolkaa taasi waxay noqotay dee guddiyadii qaar baabaan cidiba soo dooran laakiin kolkaa annaguna waxaanu isugu ururinay annagoo fiirinayna siifiyadii guddiga qof walba siifigiisii ayaanu sidaa isugu ururinay labadaas labadaasaanu raacnay oo ah foomkii lasoo buuxiyey
waxaad degeysanaysaan warkii habeennimo golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa warbixin kasoo saaray xadgudubyada loo geysto haweenka abuukar dayax ayaa ka warmayay
iyadoo la xusayo maalinta caalamiga ah ee ciribtirka xadgudubyada galmada ee xilliga colaadaha ayaa xafiiska qaramada midoobe ee soomaaliya waxa uu ku baaqayaa in la xoojiyo hababka sharciga iyo kuwa bulsho ee lagu ilaalinayo dadka ka badbaaday rabshadahaas oo kale gaar ahaan haweenka iyo caruurta xuquuqda aadanaha ee dadka ka badbaaday xadgudubyada galmada ee xilliga colaadaha waxay u baahan yihiin in la ilaaliyo si taasina ay u dhacdana si taasi ay u dhacdana waxaa lagama maarmaan ah in la xoojiyo hanaanka ilaalinta sharci dejinta iyo midka bulsho ee soomaaliya gaar ahaan kuwa loogu talagalay haweenka iyo caruurta ayuu yidhi ergeyga gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha soomaaliya ambasador james swan waxaa sidoo kale ku boorinayaa buu yidhi hay-adaha iyo mas-uuliyiinta soomaaliyeed inay xaqiijiyaan in agabka lagu taageerayo dadka ka badbaaday rabshadaha galmada ee la xiriira colaadaha ay ku jiraan fursado dhaqaale iyadoo loo marayo awoodsiin dhaqaale ayaa ka badbaadayaashu waxa ay awood u yeelan doonaan in ay naftooda iyo qoysaskooda wax u taraan oo ay cirib tiraan ceebaha la xiriira in loo geystay rabshadahaas oo kale ayuu masar iswaan hadalkiisa sii raaciyey golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobe ayaa sanadkii laba kun shan iyo tobankii waxay ku dhawaaqeen maalinta sagaal iyo tobanka juun ee sanad kasta in ay tahay maalin caalamiya oo la xiriirta ciribtirka xadgudubyada galmada ee xilliga colaadaha xuskaas ayaa ujeedadiisu tahay in kor loo qaado wacyigelinta ku aadan baahida loo qabo xoojinta xadgudubyada galmada
ugu dambeyntiina maxkamadda ciidamada qalabkiisa ah ee soomaaliya ayaa xukun ku riday bajaadlo ku dhaawacmay qarax uu mootadiisa markaa ku keenay magaalada muqdisho mar kale waryahayaga maxamed iidle ayaa faahfaahinaya
maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa maanta xukun ku riday nin lagu magacaabo maxamed cusmaan dhagax oo haaruun oo lagu eedeeyey in al-shabaab ay u isticmaali jireen sida hadalka loo dhigay qaadista agabyada gawaarida sber bartiska iyo sidoo kale qaraxyada maxkamadda ayaa sheegtay in maxamed cismaan loo soo xiray isaga oo dhaawaca islamarkaana uu ku dhaawacmay qarax uu mootobajaaj uu watay uu uga soo qaaday tabeelaha sheekh ibraahim una soo waday magaalada caasimaddahi ee muqdisho sagaal iyo labaatankii mey ayay ciidamada ammaanku ay ku wareejiyeen xafiiska xeer ilaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida xilligaas oo ay garsoorayaashu ogolaadeen in loo gudbiyo xabsiga dhexe ee soomaaliya beledweynaha ayuu al-shabaab kaga biiray waxaana uu markaasi ku tashkiilin jiray nin ay qaraabo yihiin waxaana sidoo kale ama uu qaatay lacag dhan soddon ilaa afartan dollar markii uu u kala daabulayo agabyada ay isticmaali jireen iyo qaraxyada sidii lagu yiri qoraal maxkamadda ka soo baxay shantii juun ayaa loo ballamay fadhiga ugu horreeyey ee maxkamadda waxaana markaasi lala keenay caddaymo ay ka mid yihiin dhaawiciisa sawirro laga qaaday iyo burburka bajaajtii uu markaasi soo saaray qaraxa iyo waxyaabaha kale ee lagu qabtay maanta ayay maxkamaddu ku xukuntay fadhiyo kala duwan kadib shan iyo toban sano oo xabsi ciidan ah maxamed cusmaan dhagaxu haaruun sida uu markaasi dhinacyada dacwadda u sheegay garsoore gaashaanle maxamed cabdi muumin oo ka tirsan maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya
guud ahaana warkii habeennimo waana intaad kala socteen raadiaha dalsan magaalada muqdisho aqaartan dhegeystaha cidduu saga waxaad dib u heli kartaa bog internetka ku leenahay radio dalsan dot com aad ku mahadsantihiin dhegeysi kala socodka warka habeennimo
wararka adla haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la helyaabaa tala la hel